annagu kullay mar haddii ciidankii joogayna amnigan wax ka qaban waayeen oo qaar ka mida meeshay joogeen ama dagaalo ama maaragtay qaraxyo ka dhacayaan amniga maaragtay shacabka soomaaliyeed isaga kala guusha maaragtay wadooyinka iyo degmooyinka maaragtay iyo deegaanada kale ee gobolkan ay wax ka qaban waayeen annagu waanu garan karnaa in maaragtay ciidanka la tababaraya kuwaana lagu bedelayo waxaan garan karna oo fahmi karno suuragal ah waaye dhowr jeer horena maaragtay arrintaasi dowladda soomaaliya waanu kala hadalnay markaani waxay nala tahay maadaama waagi hore ciidan la-aan jirtay oo ciidan badan oo maaragtay qoladan dhibaatada hadda maaragtay ummadda maaragtay usoo jeesatay maayne maaragtay la waayey ay maaragtay maaragtay aysan jirin hadeerta laakiinse ciidan badan uu tababara ka soo baxay annagu ma dhahayno ciidanku meel hebel ha ka yimaado laakiin muhiimadda waxay tahay ciidan akhlaaq leh shacabka badbaadiya hooyada soomaaliyeed hooyadiisa tahay gabarhka soomaaliyeed gabarhkiisa tahay maxaa la yidhaha odayga soomaaliyeed aabihiisa yahay oo